fiican oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya ayaanu waxaynu ku soo qaadan guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegaya soomaaliya ayaa waxaanu ku soo qaadanaa arrimihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya toddobaadkanna waxa aan dul istaagi doonaa dhibaatada ka taagan magaalada gaalkacyo taasi oo ay dad badanna ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo dagaal aan waxba layskula harin maamulada galmudug iyo weliba puntland uu ku dhex marayo magaaladaasi iyadoo guud ahaan magaaladaasi ay wakhtigeedii horeba ay ahayd magaalo u kala qaybsan laba qaybood ee maamuladaasi ka jira halkaasi haddaba maxaa soo kordhay oo arrimihii magaalada ilaa iyo maanta laysla marayaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaas ayaa waxa uu dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeeyey in ay ayadu gacan ku leedahay dagaalka haatan ka socdo magaalada gaalkacyo ee xalkiisa caawa baadigoobka loogu jiro sidoo kale ayaa fikraddiisa waxa ku raacsan madaxweynaha jubba axmed madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore ee fartaag oo ayaguna isla caawo ku sugan degmadaasi garowe ee fadhiga u ah maamulka puntland halka magaalada gaalkacayana ay caawo ku wada sugan yihiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug aan idhaahde cabdikariin guuleed iyadoo dhanka kalena uu kaga sugan yahay magaaladaasi dhankeeda waqooyi ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke waa kan haddaba ilaa iyo haatan waxaa laysla gaaray magaalooyinkaasi gaalkacyo iyo weliba eedeynta uu jeedinayo madaxweynaha puntland madaxweynaha puntland cabduli maxamed cali gaasay ayaa sheegay in puntland aysan raalli ka ahayn in colaad laga dhex abuuro shacabka ku nool magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana uu si gaara ugu eedeeyey mas-uuliyiinta dowladda federaalk waddanka soomaaliya inay ka dambeeyaan islamarkaana ay horinayaan colaadda ka taagan magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha ayaa dhaliishiisa ku tilmaamay in dowladda federaalka ay lug ku leedahay dagaalka ka soconaya magaalada galkacyo sida uu hadalka u dhigay waxaan sheegaynaa runta rabnaa inaan beesha caalamka iyo ummadda soomaaliya u sheegno dagaalkana dagaal maaha galmudug iyo puntland ka dhexeeya dagaalkan waa dagaal meelo kale laga soo abaabulay ay dowladda ugu horeysan ay leedahay dowladda federaalka sababta waxaa weeye dowladda federaalka ayaa iyadaa sharci darro ku abuurtay galmudug ayadaa sharci darro ku hubaysay galmudug ayadaa haddana sharci darro ku taageeraysa gardarrada iyo dhibta ay ka wado mandiqada wax maaha la qarinayo in si cad ay dagaalkaasi ay uga qayb galeen ciidamadii dowlad soomaalida ay tababartay ay hubaysay qalabaysay hubkeedii iyo rasaasteedii iyo ciidamadeedii way wax dagaalka ku jiraa
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan madoobe ayaa dhankiisa la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay xilligan ujeeddada ay u yimaadeen magaalada garowe inay tahay in xal labadeed loo helo colaadda iyo xiisadda ka taagan magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in jubbaland ay qayb ka qaadato sidii dib loogu soo celin lahaa isdhexgalkii iyo nabadii ka dhexaysay shacbinaha ku nool magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug
in aan arrintaas iyada ah ka soo gurmano annagaiyo cid kastooo nagala qayb qaadan karaysa waxaan raadinaynaa ay tahay dad walaala ah waxaan raadinaynaa ay tahay midnimo soomaaliyeed waxaan raadinaynaa ay tahay in nabad iyo horumar lagu noolaado ee aanaan marnaba u soconin inaanu arrintaas raalli ka noqono inay sii socoto iyo in ciddan la dulmiyo toono madaxweynaha jubbaland wuxuu sheegay in waddanka soomaaliya xilligan si weyn looga dareemayo saansaanta ku aadan hiigsiga balse taasi aanu jirin islamarkaana laga gudbi doono in marka xal loo helo colaadda ka taagan magaalada galkacyo kadib ay mas-uuliyiinta dalka soomaaliya ay gudagali doonaan hiigsiga
shalay waxaa lagu foksgarana sooma soomaaliya xagee ku dhalaysaa laga hadhay sheekadii oo soo noqotayna gaalkacyo maraysa gaalkacyo maxaa laga gaari laa twenty sixteen walaa twenty seventeen midna lagama hadlay kiiska gaalkacyo waa mid soomaaliya dhan u yaala waa mid u baahan inaan arrintaas soo noqno
socdaalka wafuudda maamulka jubbaland ay ku yimaadeen magaalada garowe ayaa ku soo beegmaya iyadoo afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen baaqyada wax ku oolka ah ee loo jeedinayo dhinacyada isku haya magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug isla markaana kala taabacsan puntland iyo galmudug